إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa fal diilaya dhacah ka geystay deegaanka lomber konton ee gobolka shabeellaha hoose ku dhowaada konton maxaabiis etoobiyaan ah oo ku xirnaa sacuudiga ayaa la sheegay in la dili doono ka hore ciidul adxaa xaalada caafimaad ayaa la soo daristay taliyaha ciidamada militariga dowladda xabashida etoobiya munaasabad loo qabtay arday ka qalin bedelanaysay machadka qurtubah faraciisa buulafulay ayaa ka dhacday magaaladaasi xubno ameerikan ah oo ku xeeldheer arrimaha soomaaliya ayaa saadaaliyey inay si fududu ku burburi doonto dowladda federaalka haddii uu maraykanku xiro safaaraddiisa uu ku leeyahay xerada xalane warka dibaddani waxaad ku dhagaysan doontaan askar booliis ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar toogasho ah oo ka dhacay gudaha waddanka maraykanka intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan leh goor dhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا waa lixda bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijri dhanka kalena ku beegan labada bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa faladil iyo dhacah ka geystay deegaanka lomber konton ee gobolka shabeellaha hoose axmed cabdulaahi ayaa faahfaahintan inoo eegaya maalinkii shalay waxaa deegaanka namber konton ee gobolka shabeellada hoose ka dhacay fal dil iyo dhaawac ah oo ay ku kaceen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kadib markii ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ay u sheegeen inay raashin u qeybanayaan wararka ayaa sheegaya in dadka rayidka ah loo adeegsaday mid ka mid ah qoryaha boobayaasha oo ah qoriga bkmka islamarkaana ay dileen haweenay ka mid aheyd dadkii ku sugnaa goobta halka ay dhaawaceen qaar kale tani ma aha arrin ugub ku ah ciidamada dowladda federaalka balse maalin walba ayay sidan oo kale u dilaan dadka shacabka ah ee barimageydada ah falkan oo marar badan soo noqnoqday ayaa waxaa ugu wacan iyadoo aysan jirin cid kula xisaabtamaysa dilka bareerka ah ay ku kacayaan ciidamada ku dhowaado konton maxaabiis etoobiyaan ah oo ku xirnaa sacuudiga ayaa la sheegay in la dili doono ka hore ciidul adxaa cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa tafaasiil ku aadan arrimahan inoo soo jeedinaya waxaa isa soo taraya walaaca ay muujinayaan maxaabiista ku xidhan xabsiyada maamulka aala sacuud ee lagu xukumay dilka toogashada ah qoysaska afartan iyo toddoba maxbuus etoobiyaan ah ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay walaac xoogan ka qabaan masiirka dadka ugu xidhan xabsiyada sacuudiga kuwaas oo la tilmaamayo in la dili doono ciida ka hor nin la dhashay mid ka mid ah maxaabiista dilsugayaasha ah ee ku xidhan xabsiyada sacuudiga oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in markii uu maqlay xukunka lagu riday walaalkiisa uu aada u naxay wuxuu dilsugay ahaa lix sano iyo shan bilood muddadaasna wuxuu la noolaa wadna kurkur waxaan gaaray in maalin weliba isbitaal tago wadna xanuunkii isoo food saaray aawiis ayuu yidhi ninka la dhashay mid ka mid ah maxaabiista dilsugayaasha ah ee ku xidhan xabsiyada sacuudiga maamulka aala sacuud ayaa waxa uu dhowaan daldalay wiil soomaali ah oo lagu magacaabo maxamed nuur xuseen kaasoo ka mid ahaa afartan iyo shan dhalinyaro soomaali ah oo uu maamulka aala sacuud ku xukumay daldalaad iyadoona ay aada u soo badanayaan waalidiinta ka hadlaysa ee dhalay awlaadan maamulkan uu majaraha u hayo dhiigyacabka maxamed bin salmaan ayaa waxa uu xabsiyadiisa dulmiga badan buux dhaafiyey kumanaan muslimiin ah iyadoona weli u wado gumaadka dadka muslimiinta ah xaalad caafimaad ayaa la soo daristay taliyaha ciidamada militariga dowladda xabashida etoobiya farxaana cali cabdulaahi ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo eegaya warar soo baxaya ayaa sheegaya in taliyaha ciidamada ee dowladda xabashida etoobiya ninka lagu magacaabo birhaano joola ay la soo diristay xaalado caafimaad islamarkaana uu shaqada ka maqan yahay dalka ruushka ayaa lasoo warinayaa inuu aaday taliyahan saraakiil ciidan ayaana xaqiijiyey in taliyaha ay xaalad caafimaad la soo diristay wararka ayaa intaas ku daraya in toddobaadyadii lasoo dhaafay uu ciidanka xabashida etoobiya maamulayay generaal kataju kadhina oo ah taliyaha sirdoonka ee ciidamada etoobiya sidoo kalena ahaa gacanta midig ee birhano jula jula ayaa dabayaaqadii bishii labaad ee isla sanadkan booqasho qarsoodi ah ku tegay magaalada muqdisho waxaana kulankoodaas uu ahaa mid lagu gorfaynayay sii joogitaanka ciidamada etoobiya ee soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin howlgalka eusom ee fadhiidka noqday islamarkaana maalgelintiisu ay ka deerinayaan shisheeyaha kusoo duulay dalka waxaana maalmo ka hor jula isaga oo ay weheliyaan wafdi uu hogaaminayay sidoo kale booqasho ku tegay caasimada wadanka ruushka ee magaalada moscow halkaas oo uu kula kulmay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ruushka iyagoona ka wada hadlay arrimo ku saabsan dana wadaagga xasiloonida gobolka safarkiisan birhano jula loogu qaaday ruushka ayaa ka dhigan in etoobiya iyo ruushka uu ka dhexeeyo iskaashi military kaa oo ay ku xoojinayaan xiriirkooda difaaca labada dal munaasabad loo qabtay arday ka qalin bedelanaysay machadka qurduba faraciisa buulafulay ayaa ka dhacday magaaladaasi mubaarag cumar ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo eegaya xafladan oo si heer sarah loo soo agaasimay islamarkaana ay ku qalin jebinayeen kudhawaad soddon arday ayaa ka dhacday magaalada bulufula ee gobolka baay ardayda qalanbedelinaysa ayaa waxaa la guddoonsiyay abaalmarino qaali ah waxaa kasoo qaybgalay martisharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin waalidiin iyo waxgarad ardaydan ayaa ah dufcada koowaad ee ka baxda macadka qurduba tan iyo markii laga hirgeliyey magaaladaas waxaana goobta ka hadlay maamulaha macadka isagoo ka warbixiyay ujeedka xafladda loo qabtay geeka may qabadnay ama aan fadhiynay xaflad oo ah noocii aan ka horeeyey walaayada baay kudhiidu xafladaas oy ka galan jibiyahayaan arday dafcaddii koowaad ah maaxad qurduba lidaraasaati alislaamiya waalculuumi alidaariya qaybti ee magaalada fulay waana qayb xafladood hore aan qobadaani ku bedelangu sababtana mayu ahaa dhammaan ardayda geeka galanjibiyahaytu maaxadku galanjibiyahaytu mayu ahaa gabrowikeen oo u wanaagsanaayeen iyow marka maylanaa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayr machadka qurduba macaahidda qurduba qayb kumadee waaye afar san oo walbarashee kadib ardaydii aanu anbilaabnay walbarashadii intii ii qalan jibiidu machad qurduba ardaydii afarta san sabraayeen sagootiyahaygeeka fahanii'an litaalibaatinaa maylanaa hanii'an ugaas cali maxamed cusmaan oo ka mid waxgaradka magaalada buulufulay ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadda wuxuuna soo dhowey dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxaan soo dhowaynaynaa maktabka tarbiyada dadaalka uu ku jiro ilaahay garabkiisa ha galaan leenahay marka labaadna ardaydii qalanjibinta qurdhuba waxaan leenahay waalayaal dadaalkaad muujiseen waa ilaahay fadhigiisii ayaan idinku mahadcelinaynaa khayr allah idinsiiyaan leenahay marka koowaad marka kale dadaalka iyo waxbarashada waa wax bulshada u baahan waaye dadka muslimiinta u baahan waaye ugu dambeyntii waxaa waalmarino qaali la guddoonsiyay ardayda kaalmaha hore galay waxayna ka hadleen shucuurkooda farxadeed aniga uu magacaygu yahay zaynab yuusuf cumar kana tirsan ardayda maanta ka qalan jebinayso macadka qurduba lidiraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya waxaan halkan oga mahad celinayaa allihii noo suurtageliyay nimcadatan oo maanta aynu haysanno aniga maanta waxaan galay kaalinta afaraad aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wuxuu allah nasiibkayga ka dhigay laba garaan oo dahab ah macallimiintii iyo intii isoo iisoo qabanqaabisa dhammaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr aljazaa anoo mahayleerew maran cabdulaahi aadam alxamdulilah ilaahay ka mahadsan may kumad ah ardayaalka ku qalin jibiyey macadka qurdubo may galay kaalinta lamaad mayna liisay shahaado iyo dahab sadegaraan ah alxamdulilah ilaahay maxad isku leh intaas kabacdi may maxad eriyay waalidiintay iyo macalimiintii iyo maktaba tarbiya watacliim anoo magacay leero nasr sheekh yuusuf cali kumada ardayda dhakadaas macadka qurduba gaar ahaan kimaan geeg xan qalin jibeen kumad ahaa may bantanka mahadnagaane ilaahay subxaanahu watacaala kubacdin meen mahadnagaane waalidiinta iyo macalimiinta iyo nay maamulka niinku dambeeyan inuun meelin deeran maynba eedanka faraxsana kaalinta saddexaad oona gali shahaadiyo may kale qaaday laabtoob eed eedan ka faraxsana macadka qurdu ayaa faracyo kala duwan ku leh walaajiyaadka islaamiga ah waxaana uu hoostaya maktabka tarbiyadda iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab macaahidda qurduba waxaa horey ugu aflaxay arday fara badan oo leh aqoon tiyaysan xubno ameerikaan ah oo ku xeel dheer arrimaha soomaaliya ayaa saadaaliyey inay si fudud ku burburi doonto dowladda federaalka haddii uu maraykanku xiro safaaradda uu ku leeyahay xerada xalane mar kale iyo cabdulkhaaliq macalin cabdiweli oo inoo faahfaahiye qodobkan falanqeeyayaal ameerikaan ah ayaa waxa ay digniino ka bixiyeen qorshaha uu ka howlan yahay maamulka trump ee ku aadan in uu aad u dhimo joogitaankooda siyaasadeed iyo midka amni ee soomaaliya warbixin uu baahiyey wargeyska washington bosti ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa diiradda lagu saaray halista amni ee ka dhalan karta haddii uu maraykanku albaabada isugu dhufto safaaradda uu ku leeyahay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya islamarkaana uu la baxo siyaasiyiintiisa iyo basaasiinta qaybta ka ah duulaanka ay washington ka wado dalkani soomaaliya haddii ay xukuumadda washington ka dhabayso damaceeda ah in ciidankeeda iyo diblomaasiyiinteeda ay kala baxda soomaaliya ayay warbixinta oo soo xiganaysa cadeymo ay bixinayaan khubro amni iyo falanqeeyayaal ka digaysa in ay burburto dowladda federaalka oo xilligan ku jirta marxalad kala guur ah isfidintii ay samaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab afartii bilood ee lasoo dhaafay ayay tusaale u soo qaadanaysaa warbixinta uu baahiyey wargeeska washington bosti taas oo uu ku tilmaamay in ay muujisay dacfiga iyo taagdarida haysata askarta dowladda federaalka xilli ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulaalayaan magaalada muqdisho oo ah caasimada soomaaliya hakinta maaliyadeed ee maraykanka uu hadda ka sameeyey soomaaliya waxay dhalisay dulduleelyo amni oo jihaadiyiinta al-shabaab ayaa saddexdii bilood ee u dambeeyey qabsaday degmooyin iyo deegaano muhiim ah kuwaas oo kaabiga ku haya magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa lagu yidhi warbixinta uu baahiyey wargeeska washington bosti ee ka soo baxa dalka maraykanka qaybaha dambe ee warbixinta uu baahiyey wargeeska ayaa lagu sheegay in maraykanku uu muddo rubco qarni ah ku fashilmay sidii uu soomaaliya ugu hirgelin lahaa dowlad awood leh oo isaga taabacsan ayna wax ku socdaan si ka bedelan filashadiisa oo ah lidnaanta iyo hoobashada ku socota maamulka uu ka hirgeliyey dalka soomaaliya halka uu geesta kale xusay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay awood ahaan sii xoogaysanayso islamarkaana ay kasbatay taageerada shacabka soomaaliyeed arrinkaas oo ay marar badan walaac ka muujiyeen shisheeyaha kusoo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliya ugu dambeyntiina askar booliis ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar toogasho ah oo ka dhacay gudaha waddanka maraykanka weerar toogasho ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray booliis ameerikaan ah ayaa ka dhacay magaalo lagu magacaabo baldawiin barka ah oo ku taala galbeedka magaalada los angeles ee dalka maraykanka sida ay shaaca ka qaadeen booliiska gobolkaasi taliyaha booliiska ee degmada los angeles oo faahfaahino ka bixinayay dhacdadan ayaa sheegay in booliiska lasoo gaarsiiyey khabarka ah goob ay toogasho ka socoto oo ka mid ah magaalada baldawiin barka markii ay goobta gaareen iyaga la rasaasiyey taas oo keentay dhimashada hal askari oo booliis ah iyo dhaawaca mid kale goobta ayaana looga tagay ruux kale oo meyd ah wuxuu intaasi ku daray taliyaha booliiska in ruuxa lagu tuhmayo in weerarkani fuliyey loo taxaabay xabsiga isagoo dhaawaca ayna socdaan baaritaano ku aadan dhacdadan warkii oo dhegaystayaal aydu kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu